barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aroornimo xilliga washington d c waa maalin khamiisa tobanka oktoobar sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan gaandurey
qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaaliyeed oo guulo ka soo hooyey tartanka ciyaaraha culeys qaadista afrika
kaalimo fiifiican ayay ka galeen kategoriyada hadda ay kala galeen labadooda mid wuxuu keenay biladda maarta ah midna wuxuu keenay biladda oo selferka qalinka ah ayuu keenay aadayna joogtaan fiican ayayna ahayd ka qaybgalkooda dadaalo kaloo badanaa jira oo kasii kasii liitay
waxaa sidoo kale aada maqli doontaan dhallinyaro deegaan ku yaala duleedka boosaaso ka hirgeliyey goob ay wax ku bartaan caruur agoona iyo kuwa dan yar
kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiyo jawharad sasamida ujalle caada soo jiidan ogida ujalle caada soo jiidan ogida ujalle caada soo jiidan ogida ujalle caada soo jiidan ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa balse marka hore warkii caalamka
golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa lagu wadaa inay maanta shir deg deg ah ka yeeshaan howlgalka militari ee uu turkiga ka bilaabo waqooyiga suuriya weerarka uu militariga turkiga ku qaaday bariga webiga furaad ee waqooyiga suuriya oo maanta galay maalintiisii labaad ayay ankara ku sheegtay mid ay kooxo argagixiso ah kaga nadiifinayso aaggaasi si looga hirgeliyo dhul nabadda ah oo lagu celiyo qaxootiga suuriya ee deggan turkiga ka hor inta aanu maanta dhicin shirka golaha ammaanka safiirka turkiga u fadhiyay qaramada midoobey ferudiin senir olu ayaa warqad uu u diray golaha waxa uu ku sheegay in dowladdiisu ay howlgalkan ku bartilmaameedsanayso keliya kooxaha argagixisada ah meelaha ay ku dhuntaan hubkooda gaadiidkooda iyo agabyada kale dhanka kalena iiraan ayaa ku baaqday in si deg deg ah loo joojiyo howlgalka turkiga uu ka wado suuriya wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay khasaaraha rayidka ka soo gaaraya waqooyiga suuriya ayaa waxaa gacanta ku haya maleeshiyaadka kurdiyiinta suuriya ee uu maraykankana taageero turkiga ayaa rumaysan in kooxdaasi ay gacansaar la leedahay fallaagada b k k ee kurdiyiinta turkiga ee dagaalka kula jira dowladda turkiga
kuuriyada waqooyi ayaa maanta waxa ay ka digtay in dulqaadka uu kasii dhammaanayo ayna sii kordhin doonto daandaansigeeda kadib markii ay ka baxday wadahadallada hubka nuclearka ah ee kala dhexeeyey maraykanka bayaan ay qortay wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa waxa uu ku eedeeyey maraykanka inuu abaabulay shirka toddobaadkan ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee lagu cambaariyey gantaal rididda kuuriyada waqooyi xubnaha yurub ee golaha ammaanka ayaa waxay ugu baaqeen dalkaasi in si niyad same ah uu uga qayb galo wadahadallada kala dhexeeya maraykanka kuuriyada waqooyi ayaa tijaabadeedii u dambeysay ee gantaal waxa ay samaysay labadii bishan oktoobar
warkii caalamka ayaad dhegeysateen waxaadna kala socoteen v o a washington magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey tartanka ciyaaraha culeys qaadista africa tartanka ayaa waxaa ka qayb galay laba wiil oo soomaali ah kuwaas oo ku kala guuleystay biladaha maarta iyo qalinka tartankaas iyo shirka xiriirka culeys qaadista africa ayaa cabdulqaadir maxamed mursal uu ka wareystay cabdulaahi maxamuud xoosh oo ah gudoomiyaha xiriirka culeys qaadista africa oo hadda ku sugan magaalada johannesburg shirkan wuxuu ahaay waa shir sanadla ah oo heer africa dhale laga wada imaanayay african powerlifting federation oo xubin ka ah lix iyo toban dal oo afrikaan ah lix iyo tobankii dal ayaa yimid jambiyona lagu qabtay halkaas waxaa lagu doortay guddoomiye cusub oo sii haynayo xilka oo africa afarta sano soo socda haddii aada noo sharaxdo xiriirkan muxuu yahay
xiriirkan wuxuu yahay waa somali power lifting waxa waaye waa xiriirka culeys qaadida waaye waa biraha la qaadayo qof walbana wuxuu qaadaa category oo isaga qaadi inta uu isaga u qaadi karo categorigaas ayay u tartamayaa halkan ayaa nimid waa ciyaartooya keena way ka qayb galeen guulo fiican ayayna ka keeneen imise ciyaartooy oo soomaali ah ayaa ka qayb gashay ee tartanka culeys qaadista waxaa ka qayb gashay labo ayaa ka qayb gashay oo ciyaartooy ah kaalimo fiican ayayna ka galeen sidaad ii sheegtay ee xiriirka culeys qaadista soomaaliyeed ee gudaha tartamo ay ku qabtaan miyaa jira ha waxaa qab jaabiyoonka ugu dambeeyey waxaa qabanay sanadkan gudihiisa waxaana kasoo baxday labadan tartanka hadda oo heer africa ayna u tartamaan ah ayaa kasoo dhex saarnay degmooyinka gobolka banaadir iyo kulina u qaban ah ciyaartan culeys qaadista ah ee aada ii sheegtay in degmooyinka gobolka banaadir dadka socda aada usoo qabateen oo aada soo kala reebteen meel sidee ah ayaad ku qabataan waxaan ku qabanaa howlasha howlasha oo oo xarumaha sportska ku yaalo howlasha oo hoteelada ku yaalo iyo barxadaha kale oo banaan halkaasaa ku qabanaa marka shirka hadda aad ka qayb gashay ee guddoomiyaha lagu doortay ee soomaaliya kaalin intee la-eg ayay ku leedahay soomaaliya kaalin weyn ayay ku leedahay waxaa u codeenay cod meesha codaa la bixinayay in kii hore afarta sano lasoo dhaafahayey mid kaloo cusubaa la doortay codkeenana mar walba waxaa ku dhiibanay sidii oo sportiska noocaana uu ku horumari lahay iyo qofka munaasabka ku ah inuu horumariyo ciyaartan marka tababar ayay u baahan tahay marka tababarada ciyaaraha noocan oo kale ah yaa gacan idinka siiya wallaahi tababarada innaga waxaa ku dhex jirnaa muddo laba iyo toban sano ah tababare oo ajnabi wuu jiraa oo tababar siinayo innaga kooxdeena mise maamulka dhinac walba siinayo wuu jiraa innagana waa arrinnimo fiican oo leenahay oo muddo intaas la-eg ayaa kusoo dhex jirnay ciyaartan aada loogama hadlo marka ay noqoto soomaalida dhexdeeda marka maxaad u beri weyseen dadka si ay xiise ugu yeelato oo loo helo dad tiro badan oo usoo baxa inay bartaan iyo weliba dad daawada oo taageerayaal ah waa sax waaye ciyaaraha hadda noocaana ciyaaro aada caan ma ahan adduunka waxaa jiraan dhowr nuuc ciyaaro fara badanaa jiraan laakiin caan waxaa ka ah ciyaaraha kubadda cagta iyo koled iyo waxaalaha saxanka ah ciyaarta laftirkeeda ciyaar muhiim u ah oo qof walba oo ibni aadanana muhiim u ah nooc walba oo ibni aadanna uu dheeli karo oo ka qayb kar ka qayb qaadan karo waxaana moodaa ciyaarta kaliya qof walba inay soo geli karo in ciyaaraha kale way xadidan yihiin qofka aga lagu celiyo wax kala lagu celiyo waa qorshaheenuna inaan dalka kusii faafino waa ka mid tahay xiriirka ee culeys qaadista ee africa ee soomaaliya hadda ay ka mid tahay goormaa la as-aasay waxaa la as-aasay sanadii labada kun iyo lixda markii la asaasayo soomaaliya way joogtay dowlada dalalkii asaasay ayaa kamid ahayd aniga ayaa joogay waxaa ku asaasnay magaalada askandariya ee dalka masar haddii aada noo faahfaahayso labada dhalinyarada ah ee aada sheegtay inay kasoo qayb galeen tartankan kaalintee ayay soo galeen kaalimo fiifiican ayay ka galeen ciyaarahana waa maadaama xoog qaadis ay tahay qof walba waxaa jiro categori gooniya oo ka ciyaarayo categoriyada hadda ay kala galeen labadooda mid wuxuu keenay bilada maarta ah midna wuxuu keenay bilada oo selferka qalinka ah ayuu keenay aadayna joogitaan fiican ayayna ahayd ka qaybgalkooda dalaalo kaloo badanaa jira oo kasii ayaga kasii liitay ayagana waxaa u rajeynaa kuwaas inay kaalimo fiican ka keenaan jaambiyonada xiga gabdho ma ku jiraan tartanka mise waa rag oo keliya tartanka gabdho iyo rag labadaba waa loo ogol yahay inay ka qayb galaan dalal kale haa way jireen oo gabdho ka yimideen sida libiya iyo algeria iyo south africa iyo iyo ghana way jiraan iyo benyin oo ka yimid gabdho ka yimideen annagana waa loo ogolyahay gabdho inay kaga qaataan kaalin ka noqdaan qof walba ayaa ka qaybgeli karo qofka curyaan uu ka qaybgeli karaa nooc walba oo ibni aadan uu ka qaybgeli karaa ma xadidno idinka ma ku tala jirtaan inaad gabdho iyo dadka naafada ah aad ka qaybgelisaan tartankan waa ku tala jirnaa waan aadaan ugu rajo weynaa inay ka qayb galaan waa diyaari doonaa qeyb qeybo oo dumarka ah da-dooda kala duwan qeybo oo dadka curyaadaynta ah ayagana qeybo kala duwan qof walba qeybta isaga uu ka qaadan karo oo oo dastuurka ama sharciga degsan noocan ciyaartan aan khilaafeyn inuu ka qayb qaato diyaara u nahay waana soo dhaweynaa kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha xiriirka culas qaadista isagoo ku sugan magaalada johannesburg ee dalka south africa ayuu u waramayay waryaheena cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo washington jooga haatanna kaalimihii heesaha waa heesta jalleeco iyo ismaaciil danan
ruux ku jamataa jalkii ka sunto jiifka guurtoo joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida ruux ku jamataa jalkii ka sunto jiifka guurtoo joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida wanjiboodee juuqsan liida jiridhacoodee jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la iida wanjiboodee juuqsan liida jiridhacoodee jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la iida jeex qurxoon iyo jamaan saliida joog dhammaysiyo jawharad sasamida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiyo jawharad sasamida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida udh kula jirtaa kuba jarayno ku jiljilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani hunoy baybi ka jeesani adoy udh kula jirtaa kuba janayno ku jiljilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani hunoy ka jeesani wayway waan ku jecelay jaalma ii noqon waan jiranahee naftan ku jaba way jaraysaayo jeex ma ii noqon Aa, waan ku jecelay jaalma ii noqon waan jiranahee naftan ku jaba way jaraysaayo jeex ma ii noqon jeex qurxoon iyo jamaal saliida duug dhammaysiyo jawharad sasamida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida duug dhammaysiyo jawharad sasamida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida duug dhammaysiyo jawharad sasamida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida Ah.
ismaaciil danan ayaana ku luqeynayay heestaasi jalaaco halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington barnaamijka dhallinyarada ee duhurnimo dhallinyaro aqoon-yahanaha ayaa waxa ay hirgeliyeen goob ay wax ku barayaan caruur agoon iyo danyar isugu jirto kuwaas oo helay fursad waxbarasho oo lacag la-aan ah kadib markii dugsi waxbarasho laga hirgeliyey deegaanka bandar siyaadaqow oo ku yaala duleedka boosaaso cabdirasaaq xirsi abyan oo ka mid ah dhallinyadaasi aqoon-yahanada ah ayaa v o eeda uga warramay sidaa ay wax u hirgeliyeen
barnaamijkan waxa weeye waa kuleej kuleejo boodhan ah oo laga fuliyey magaalada bandarsiyaada qow u dhow magaalada boosaaso kuleejkan waa kuleej loogu talagalay in si bilaash looga faa'iidaysto ardada danyarta iyo agoonta loogu talagalay ardada hadda uu qaado waa lixdan arday hadda waxaanu bilownay waa qaybtii wiilasha laakiin qorshaha iyaga ugu horeeya wuxuu yahay fayskii gabdhaha maadaama fayskii wiilashii iyo gabdhaha aan laisdhexgelin karin waxay kuleejo tahay fayskii gabdhaha inaan hadda uu noqdo fayska labaad aan filinayno dhallinyarada ee lagu xarayn doono akaademiyadaasi waa dhallinyaro nooceeya
ardada waxaa loogu talagalay marka koowaadba kolleejkan bayska ugu weyn oo ka duulaya waxa weeye inuu noqdo fursad qofkii siiyo qofkii macnaha aan horay waxbarashada u heli karin ama baymanti aan awoodi karin inuu wax iska bixiyo dadka marka noocan ah ama ka faaidaysanaya waa ardada sideed jir ilaa iyo toddoba jir dhexdooda da-dood u dhaxayso marka waxaan ugu talagalnay ilaa iyo secondariga inuu halkaa kusoo dhammaysta ee beedanki may wax lacag lagama qaadayo waa bilaash barnaamijkana waxaan ku dhisnay qaab tabarrucaada iyo iskaa waxu qabso
in la dhiso fikirkaasi yaa iska lahaa oo dhallinyaradan halkan wax lagu baro fikraddani waxay ka bilaabatay waxaanu isugu imaanay guddi aqoon-yahana oo deegaanka badnarsiyaada oo dhallinyaro ah guddigaas marka kadibna waxaanu isla karannay barnaamijyo horeaan fulinay marka hore oo ay ka mid tahay layraynta ama maarata inaan layrar soolara ah oo bilicda magaalada maarata aan soo kordhino markaa kadib ayaa fikraddan dad aan kowka ahay aanu bilownay inaan dhahno bal wax dadka wax u tari kara berri ka maalin boqolka sano soo socota la xasuusan karo bal aynu degaanka ka fogino iyadoo la raacayo baahidii meesha taallay la fulinayo oo markaasaas fikraddan ku bilaabatay macalimiinta wax ka dhigi doonaa waa macalimiin noceeya oo dhallinyaradaasi danta yar iyo agoonta ah wax bari doona macalimiinta waxaanu qaadanaynaa waa macalimiinta caadiga professionaliska laba qaybba ardayga laga dhisayaa xaggii diiniga oo si dhammaystiran dad maaragtay cilmiga diiniga khibrad fiican u leh aqoon fiicanna u leh ay bixinayaan oo tarbiyadii iyo qur-aankii iyo wax walba iyo tajwiijkii la xiriira iyo axaadiistii xagga kalena waxaa la dhisayaa shuftiga kalena waxaa laga dhisayaa qofka wixii maadiga ahay oo dhan marka macalimiinta maadiga dhigaysa waa macalimiinta caadiga ah bachelor degree ka haysta ka haysta maarata educationka ayaa bixinaysa dhaqaalaha macalimiintaasi ma idinkoo dhallinyar ahaana bixinaya ilaa iyo hadda barnaamijkan dhismaha dhan waxaan ku dhammaystirnay oo isxilqaan ayaan ku dhisnay ilaa iyo hadda macalimiinta biilkooda iyo ardada kharashaadkooda oo kaba daranba oo maaragtay si joogtaa dee waxu cunayo bini aadan meesha ku nool weeye ilaa iyo hadda waxaan ku wadnaa isxilqaan iyo wax soo aruuris baan ku wadnaa laakiin ma jirto weli hay-ad iyo wasaarad si rasmi ah ee taageero rasmi ah usoo gaarsiisay ilaa iyo hadda dhallinyarada wax ku baran doonaa ee goobtaas maxay isugu jiraan dhallinyarada ama ardada meeshan wax ka baran doona ee baydankii waxaa isugu jiraan oo bayska dhan u laga duulaya uu ahaa ardada agoonta ah oo number one ah iyo ardada danyarta ah marka waxay isugu jiraan waa agoon iyo danyar yaa fikirka iska lahaa marka in dhallinyaradaasi wax la baro oo aan fursadaha waxbarasho helin fikirkaasaan kuu tilmaamay fakirkaasaan kuu tilmaamay oo guddigaas annakoo maaragtay dhallinyaraha aqoon-yahana fakraddaas aan bilownay markaa kadibna dad aan ka mid ahay anigoo injineer abyada iyo tiim kaloo saaxiibada ila shaqeeya ayaa fakraddaas bilowbay marka saasay fikraddu ku bilaabatay in la dhaho markaana waxaan u gudbinay dadkii kale arrintan qusaysay oo dhan oo arrimii dadka deegaanka ayaanu maratay dadka rayidka ah ayaan u gudbinay kadibna waxaa la isla gartay fikraddan inay tahay inkastoo dad badan markii hore ay diidanayoo lahaayeen barnaamij intaa ballaaran awoodda intaa leega ma fulin kartaane wakhtiga unbaad iska dhuminaysaa maxaa idinku kalifay marka idinkoo dhallinyaro ah inaad raadisaan in dhallinyaradan goob ay wax ku bartaan haddana aad kafaalo qaadaan waxbarashadoodii iyo macalimiintoodii
arrinta ugu weyn ayaa waxay ahayd in ay helaan saad la socotaan bulshadeenna waxaad dad badan oo ka mid a baan awoodin inay wax bartaan oo ama waxbarashada iska bixiyaan xitaa hadday waxbarashada iska bixin lahaayeen ma awoodaan inay maaragtay biilkii iyo fiigii magaalada ama biilkii labadaa midna ay iska bixiyaan sidaa daraaddeed marka barnaamijkan wuxuu bayskiisu ahaa dadka noocaas oo fursadda aan helin in fursad kale la siiyo aad iyo aad annagoo dad de hore wax u bartaa inta badan waa wada master degree iyo bachelor degree dad ah ayaan isugu jirnaa ninka ugu yar oo tiimka ka mid a waa bachelor degree dad haysta horey dhallinyaradaasi fursad ay wax ku bartaan moo haysteen marka hore intaanan idaan u hirgelin goobtan waxbarasho Eh, maya eh, dadka sagaashan boqolkiiba maaragtay halkan eh, ka faa'iidaysanaya hadda waa dad aan fursad waxbarasho rasmi ah helin qof waxaa laga yaabaa koowaad oo kale inuu hadda kahor la geeyo oo waxba loo waayey Eh, qof maaragtay inuunba waxba waxbarasho caadi aba marna dhigan xoogaa qur-aanka wax yar uu ka dhigtay Eh, dad noocaas oo jaaniska ama fursad maalin uun arkay ama aan waxba baran bay isugu jiraan ilaa intay jeceshiin marka inaad sii wadaan eh, maadaama ka faala qaateen dhallinyaradan oo wiilal u badan waxbarashadooda Eh, barnaamijkan wuxuu yahay abeedinkii inuu socdo oo continuously uu noqdo kuwaani markii ilaah ilaah idinkii marka ay dhammaystaan eh, secondariga in jaamacadda laftirkeeda wixii laga bixin karo laga bixiyo barnaamijkana joogto noqdo kuwo cusub haddana la qaato ilaa iyo secondariga sidii oo kale loo soo wado waxay sheegtay eh, in wiilasha keliya ay yihiin kolleejkan doorkii gabdhaha maxaa dhacay macalin Eh, maadaama xoogaa wiilashii iyo gabdhihii aan laisdhexgelin weliba markay kuleeja tahay oo xaaladdu intense ay noqonayso eh, bayskeenna wuxuu ahaa in laba face loo kala qaado macalmaabkii iyo designkii waan ugu talagalnay macalbooska ugu talagalnay inta hadda aan dhisnay waa intii wiilashii oo keliya marka face two wuxuu noo ahaa intii gabdhaha inaanu samayno marka asagana sidii oo kale ayaanu rajaynaynaa cid walboo naga caawin kartana eh, aad baan ugu mahad celinayna
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdirasaaq xirsi abyan oo ka mid ah dhallinyaro deegaan ku yaala duleedka boosaaso oo ka hirgeliyey goob ay wax ku bartaan caruur isugu jirta agoon iyo danyar halka aad kala socotaan dhegeystayaal waa washington haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waxaanan ku bilaabi doonaa ciyaaraha isreebreebka koobka qaramada afrika ee dhacay xalay iyo shalay dalka jabuuti ciyaar uu magaalada jabuuti uu kula ciyaaray xulka gambiya oo ka tirsaneyd ciyaaraha isreebreebka qaramada afrika ee lagu soo baxaya sanadka labada kun koob iyo labaatanka waxa ay labadaas xul jabuuti iyo gambiya isku mar waayeen barbardhac gool iyo gool ah libiya hal iyo eber ayay kaga badisay xulka qaranka ee jacad seychelles iyo south sudan ciyaar dhex martay waxaa laba iyo hal ay guusha ku raacday xulka south sudan morishasna waxaa saddex iyo hal kaga badiyey xulka sayo tome and princip caawa waxaa jiri doona ciyaaro ka tirsan sareebreebka koobka qaramada yurub ee labada kun iyo labaatanka gruupka c belarusia waxay la ciyaari doontaa estonia holland ayaa la dheeli doonta waqooyiga ireland croatia waxay fooda dari doontaa hungary slovaki iyo welesna waa ay is arki doonaan xulka qaranka kasakhistan waxa uu la dheeli doonaa qubrus beljimna waxa ay is arkayaan xulka san marino halka rushiya iyo scotland ay caawa isku arki doonaan gruupka i Eh, dhinacaas iyo aasiya haddii aan fiirino waxaa jiro ciyaaro ka tirsan isreebreebka koobka qaramada aasiya aan iraahda isreebreebka koobka adduunka ee labada kun laba iyo labaatanka ka dhici doona dalkaasi qatar En gruupka e wareegiisa labaad ayaa caawa ciyaaro ka ka tirsan ay dhici doonaan shiinaha waxa uu la dheeli doonaa guam suuriyana waxay fooda diri doontaa maldives gruupka b australia iyo nepal ayaa is arkaya halka jordan ay fooda diri doonto xulka kuwait iiraan waxa ay la ciyaari doontaa cambodia labada xul waxay ka wada tirsan yihiin gruupka c waxaana ciyaartan oo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka in ay caawa noqon doontaa mid loo ballaqi doono albaabada garoonka magaalada teheraan dumarka dalkaasi iiraan markii ugu horreysay ayayna dumarka ay ka qaybgeli doonaan ciyaar ka tirsan xulka qaranka iiraan iyaga oo daawan doona waxaa ugu dambeysay iyo todobaatankii in dumarka iiraan ay garoomada tagaan islamarkaana ay daawadaan ciyaaraha kubadda cagta ciraaq waxay la ciyaari doontaa hong kong Eh, gruupka d usbekistan ayaa waxa uu la ballansan yahay xulka qaranka yemen sacuudi carabiyana wuxuu la dheeli doonaa singapore En gruupka e eh, qatar iyo bangladesh ayaa is arkaya cumaan iyo afghanistan ayaa sidoo kale fooda isdiri doona En haddana dalka jaban ciyaar ayaa ka socota oo ka tirsan isreereebka koobka adduunka ee waxaana jaban ay la ciyaareysaa mongolia ciyaartaas oo hadda mareysa sagaal iyo toban daqiiqo isla gruubkaasi f oo ay jabaan iyo mongolia ka tirsan yihiin waxaa caawa wada ballansan xulalka karagistan iyo mayanmar dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
mahadsanida nuur haatana waxaan idiin soo qabanaynaa heesta daryeel waxaa wasiir ugu luqeynaya cabdinuur jaas iyo deeq axmed
daniyo xeel baan wadaa jacayl dir aban hayaa duugiyo ubax ban sidaa dushadan saarayaa
haddaad dalab fiicantay daryeelkayga igu fiilan daruur baan ahay aan curan markasan diilaa
dan iyo xeel baan wadaa jacayl dir aban hayaa duugiyo ubax ban sidaa dushadan saarayaa
haddaad dalab fiicantay daryeelkayga igu fiilan daruur baan ahay aan curan markasan diilaa
daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan
gaararka iga heli lahay daadaban ku hormari lahaa
daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan
gaararka iga heli lahay daadaba ku hormari lahaa
dabaylaha maygaa celin maygaa celin dabaylaha mayga maygaa celin maygaa celin
dabaylaha ma iga celin ma iga celin dabaylaha ma iga ma iga celin ma iga celin
heesta daryeel iyo fanaaniinta cabdinuur jaas iyo deeqa axmed ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulan dambe waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
Ah.